kadib kolkii maamulka shariif xasan sheekh aadan oo haatan fadhiya degmada baydhabo ee caasimada gobolka baay u go'aansaday in caasimada maamulkiisa uu u raro dhankaasi iyo degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa jira dhaqdhaqaaqyo uu shariifka ka waday degmada taasi oo isugu jirtay barakicin iyo dhac dhulka danta guud ah haddaba toddobaadkan ayaa waxaa magaalada ka socda howlo uu maamulka shariif uu ku sheegay in lagu xaqiijinayo amniga degmadaasi ayadoo in ka badan laba kun oo mooryaanta ciidanka dowladda ah la keenay magaaladaasi baraawe ee gobolka shabeellada hoose taasi oo haatan u muuqata in dadka deegaanka ku nooli ay argagax weyn ka qaadeen ciidamadaasi shariif xasan sheekh aadan uu ku soo daadgureeyey magaalada baraawe waa kan guddoomiyaha degmada baraawe oo ciidamadaasi iyo howsha ay qaban doonaan ka warbixinaya runtii degmada baraawe howlgalo oo halka shacab lagu xaqiijinayo amniga guud ee degmada iyo tuulooyinka hoos yimaado wax oo barbaleen ama wax dhibaato ee kale ma jira magaala madaxda koonfur galbeed maadaama ay tahay hadda waxaa waaye waa in yacni oo amniga la xaqiijiyo waa laga maarmaan marka wax kalo barbaleen kale ma jiro magala howlgalada in dadka yani oo la telekooba la ogaado wixii degmada soo galaayo iyo wixii ka baxaayo iyo wixii macnaha yani oo aqoon loo leeyahay in la ogaado waa muhiim hadda waxaa waaye waa in hab sameyn lana sharxiyo oo aqoonsi yani lagu aqoonsanayo dadka guri walba telekoobkiisa qof kusoo kordho iyo nidaamkii macnaha wade waxaa waaye waa waana waa muhiim macnaha hadii amniga yani oo oo u wanaagsanay hadda yani waxaa waaye waa dowladna waxaa waaye yani shaqada yani meesha ka baxaysa marka shaqlaan wax kale tahay dhibaata ma jira howlgala xamin amniga unbaa ku xaqiijiyana wax kale dhibaato kale ma jiro ma kale guddoomiyaha degmada baraawe ayaa sidoo kale waxa uu ku nuxnuxsaday in haatan shariif oo kaashanaya ganacsato ka soo jeeda magaalada muqdisho ay ku howlan yihiin sidii ay u dhici lahaayeen dhulka danta guud ee degmada baraawe ayadoo sidoo kalena la sheegay in haatan ay bilaabeen in ay sameeyaan xarumo ay ku sheegeen in maamulka uu degi doono iyo weliba dayactir guud oo la rabo in lagu sameeyo sida ay ku waramayaan howlal la geeyo guud ahaan dadka soo tegi iman doona magaalada baraawe kadib kolka la gaaro dhismaha maamul goboleedka koonfur galbeed qaybtiisa baarlamaanka waa kan mar kale guddoomiyaha degmada baraawe
si fiican si fiican maasha allah hay-ad oo la yidhaahdo i o m oo gargaar gargaarta dadka wax u qabata ayaa shalayna soo booqatay wafdi ka socda oo hay-adaasi la yidhahdo i o m oo hogaaminayo nin la yidhahdo yuusuf oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaana soo gaareen maamulka iyo odayaasha iyo ayaa la kulmeen waxyaabaha ay noo sheegeen yani ugu hore ugu muhiimsan waxaa kamid ah in xafiisyada degmada maamulka ku shaqeeya sida u dhaqsaa badan inay qaladeen doonaan ay qaladeen hayaan maalmahan ugu soo aadan howlo fara badan iyo xarumaha oo degmada inay dayactirayaan in ay sameynayaan xarun oo lagu talagalay martida howlka martida la yihahdo inay magaalada ka dhisaayaan waxyaabaas oo sheegeen meesku waqtiga badan qabaayo magala si kastoo loo dhigaba arrimahan ka soo cusboonaaday degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa dad goobjoogayaale ku sugan ay sheegayaan in ay tahay xaalad caburin iyo weliba cagajugleyn ay ciidamadaasi shariif xasan uu keenay magaalada baraawe ay ku soo kordhiyeen guud ahaan degmada baraawe gaar ahaan iyo weliba gobolka shabeellada hoose magaalada baydhabo ayaa fadhi waxay u ahayd maamulka shariif xasan tan iyo intii lagu dhawaaqay sanadkan horaantiisii ayaa haddaan waxaa soo baxaya in beelaha digin iyo merifle ay ka biyodiidsan yihiin in baarlamaanka koonfur galbeed ay ka qayb noqdaan beelaha habargidir iyo abgaar oo shariif xasan iyo xulifadiisa ay haatan sheegayaan in ay ka yihiin qayb gobolka islamar ahaantaana ay ka heli doonaan baarlamaanka nasiib buuxa si arrimahaasi loo fuliyo ayaa shariif xasan iyo weliba kooxdaasi ay isbahaysanayaan waxa ay maamulka koonfur galbeed u rari doonaan degmada baraawe ugu dambeyn bisha sebteembar koodeeda ayadoo lixda bisha sebteembarna la sheegayo in ay samayn doonaan kulankii ugu horreeyey ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya kuna kana dhici doono degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose